ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku bogaadiyey hakinta fadhigii maanta ee golaha shacabka soomaaliya oo ay xildhibaanadu aad ugu kala qaybsameen mudane sharmaarka waxaa kale oo uu ku baaqay in mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamanka gebi ahaanba la joojiyo khilaafka golaha ka dhex taaganna xal siyaasi ah loo helo sahre cidlo nur ayaa qadka telefoonka ee magaalada dubai kula xiriirta cumar cabdirashiid
waxay ku wanaagsan tahay horta xal siyaasadeed in laga gaaro oo les yacni aan aanan lagu talax tegin oo sideedaba yani xal siyaasadeed laga aado sababtoo ah wakti adaga lagu jiraa wakti labada kun iyo sideed iyo tobanka waxyaaba badan la rabo inay qabsoomaan oo haddaysan qabsoomin oo dibdhac ku imaanayo howlaha dowladnimo marka arrinta tan inay keenayso waxoogaa barwaaqo inuu kala joogo iyo khatarteeda oo ujeeday haddee runtii waxaan rabaa inaan hadalkay ku darsado labadii madaxweyne oo hortay hadashay ee ku baaqday in arrintan la xasudiyo weli waxaan u arkaa runtii maanta wax weyn ay ahayd madaxweynaha waana ku bogaadinayaa in uu arrinta maanta soo dhexgalo uu dib u dhigo waxaan rajaynayaa haddii la tanda waxay ahayd hadda maanta xal un maanta keliya ahayd laakiin waxaan rajaynayaa hadda xal waara in loo aado oo arrintan lagu dhameeyo si xal siyaasadeed ah waa gartay marka xalka siyaasadeed sideed u aragtaa adigu sidee wax lagu xallin karaa adigu dhowr si wax oo lagu xallin karaa horta midda ugu fiican waxa weeye runtii in adigu mooshinkan sidiisaba dib looga noqdo oo adigu dee dowladdii iyo xukuumadda iyo baarlamaanku iyo guddoomiyaha inta wada joogaan iyadoo aanan iyadoo aanan buuq iyo wax dambe dhicin baarlamaankuna ku kala joogin si howlihii dowladda ee arrimahan electoral lawska ah dastuurka ah baarlamaan yacni isku xiran oo runtii waxaan gudbin karaa in la helo muuqda arrintaasa horta ugu wanaagsan oo waa la heli karaa annagu waagii hadda mooshin laga keenay madaxweynaha xasan sheekh anigi iyo guddoomiyaha hadda jawaari ayaa sidaas oo kaleeto si xal siyaasadeeda u xalinay markaan rajaynaya in xalkaasna la heli kara hadda haddii la yidhahdo haddii taas laga fursan waayo haddee runtii lagu adkaysto mooshinkaas inay noqoto wax adigu loo wada jeedo transparent ah si dastuuri ahna loogu kala baxo marka si guud mooshinka haddii uu toban cisho dhaafo ma baaba-a sharci ahaan marka laga dastuurka soomaaliya runtii sideeda sideeda waxa weeye sharciyad adduunku maogtahay sharcigu dadku meeshay aysan ka fiirin sharcigu waa siyaasad wey sababtoo ah waa hadal malgi oo kaleeto meel kasta loo jiidi karo toban maalmood baa ku qoran qaar waxay qabaan toban maalmood waa lasoo dhaafay weliba maalmaha kusii darsoomay kuwana waxay qabaan weli golaha lama keenin arrinta golaha arrimahaasoo dhan horta haddii laisku qabsado sababta maxkamad sare wixii maaragtay galaa in tafsiir in la fasilo garsoorayaasha intay soo galaan ee codkooda ku daraan hadda anagu de waa ogsoon tahay maxkamadihii dhinacooda waxaa loo baahan yahay in la dhiso marka waxay la tahay inaanan dhinacaas la aadin oo aanan la fiirin muxuu ahaa toban maalmood ma la dhaafiyo ma la dhaafin ee xalka laga aado oo ah in si siyaasadda lagu xaliyo arrintan in mooshinkan sidiisaba dib looga noqdo waan gartay ugu dambeyntii mudane cumar cabdirashiid dadka siyaasadda soomaaliya falanqeeya waxay sheegayeen arrintani inaanay ka bilaabmin baarlamaanka dhexdiisa ee ay dibadda kaga timid haddii ay tahay gudaha dalka oo siyaasiyiin kale gacan ku leeyihiin iyo sida dadka qaar sheegayaan inay tahay gacan dibadeed oo dana gaara soomaaliya kale darteed howlahan ay dabada ka riixayaan adiga say kula muuqataa horta sideeda waxaa iska ayaan daraa anagu dhibkana gaare annagaa isgaarsiinaya banaanna lakama gaarsiin adigu qofka banaanka joogaa oo hadba ka faa'iidaysanaya wuxuu ka faa'iidaysanaya waa tafaraaruqeena iyo annaga dhibkana dhex yaalla annaga marka waxaa muhiima sideedaba xalka inaan ka aadno oo dhexdeenna aan iska xalino haddii aan isxalin weyno farahana lala galayaa dad badan oo dee soomaali aanan u naxayn ayaa gacanta lasoo gelaya laakiin waxaa muhiima soomaali inay iyada isku noqoto sideeda waxaan badanaa boobta meesha ah ma ahane meel kalean daawogaluuda marinaa waxaa muhiima meelaha ay boobta tahay in la qeeyo runtii laga daawowo horeyna loogu socdo